Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro isku xilqaamay in bulshada ay ku dhiirigeliyaan muhiimadda nabadda. Dhallinyaradan ayaa inta badan taga goobaha waxbarashada iyo goobaha kale ay isugu yimaadaan dadka ka dhex muuqda bulshada si ay ugu dhiirigeliyaan. Qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa raadiyo beerulo uga warramay ahmiyadda nabadda iyagoo sheegay in dadka aqoonta leh ay ka qayb qaataan horumarinta nabadda.
Dhalinyarada wax baratay dhan walba ay noqoto xasiloonida nabadda inay ka qayb qaadan karaan aaminsanahay. Tusaale ahaan oo kale waxay kaga qayb qaadan karaan ani ahaan haddii aan iska soo qaado maalintii haddii aan bulshada aan ku dhex jiro sida ugu wanaagsan ugu macquulsan haddii aan ugu adeego sidoo kale qof walbo aan qadariyo dariskayga haddii aan ka bilaabo sidoo kale wax walbo musuq maasuq keeni karan aan ka fogaado waxaan aaminsanahay in markaasi doorkeyga aan kasoo qaatay ama aan kaga qayb qaatay sidii xasilooni iyo nabad loo heli lahay mar walbana bulshada inay isku xirnaato dhalinyarada wax baratayn sidoo kale ay isku xirnaato tusaale ahaan oo kale goobaha waxbarashada oo kale haddii aan ku suganahay waxyaabaha markaasi nabadgelyada keeni karoo kale inaan dadka aan u sheego kale sidoo kale wax nabadgeli la-aanta kale oo keena inaan u sheego si ay mar walba nafsadooda ay u anfacaan ama dadka ay la nool yihiin ama gobolka ha noqoto soo markaasi xasilooni oo hesho.
Doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin wanaagga waxaa ka mid ah in ay dhalinyarada si wanaagsan u shaqeeyaan oo ay si wanaagsan bulshada ula tacaamulaan oo aysan sameynin waxyaalaha aqal waxyaalaha dhibaatada u keeni karo kale dadka kuwa xun wey ay jiraan oo dadka dhibaateeyo dhalinyarada wax baratay doorka ka qaadi karaan waxaa kamid ah qof dhalinyaro horta wax bartay horta qof jaahil ma jiro laakiinse way kala tahay bahasho qof wax bartay oo ogyahay wax dhib u keeni karo tusaale haddo qof oo wax bartay oo ogyahay waa lasoo sheegay sababta ah meel ayuu tagay waxbuu bartay wixii wanaagiisa maanta hor loo kala sheegay marka waa uu ogyahay waxyaalaha dhibku keeni kara waa uu ka ilaalinaya waxyaalaha wanaagsan ayuu dadka kula talinaya marka waxay dhalinyarada door weyn ay ka haystaan oo dadka wax bartay oo wanaaga ay dadka kula taliyaan oo dadka ay wax wanaagsan u sheegaan wanaaga ay wadaan oo wanaaga ay wadaan inaysan kasii joojin aysan ka caajisin Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku soo barbaaray burburkii dowladdii dhexe ayaana arkin nabadda balse hadda ka shaqeeya sidii loo heli lahaa nabad